doona hadduu rabbi raali ka noqdo laba wado wadada saddexaadna beritooda la bilaabaya insha allah tacala diyo mutalata wadada koowaad waxay ka bilaabay soskol wadaag ilaa baarubax waxaad og tahay wadada xareed ee biyo iska raydsan jiray tan iyo waagii burburkii in ayadana xal loo heli doono oo xareed xareed biyo dambe aysan fadhiisan doonin insha allah tacaala sidai qorshahan nooga jirto ilaa lagu geyn doono baarubax oo hal kilomitr ah dan laga bilaabi doono soo beritooda la bilaabi doono wadada adacabde ilaa carow ex lagu gei doono insha allah tacaala ganacsan waxaan dhihi lahaa marka horeba bogaadin oo ah inay guul gaareen kana gaareen inay ayagu isgartaan dhistaan dhulkoodii hooyo labo waxaan digin usiin lahaa ganacsatada yaryar ee ku ganacsanaya hareeraha wadooyinka maduuha wada la dhisay la dayactiray juud iyo wakti la geliyey qarash la geliyey in dad inay iska imaadaan si sahala ay uga ganacsadaan hareeraha sida gacama ay soo dhigtaa marka taas digninan sii lahaa qofka lagu horgadayana digninan sii doonaa kan gadayana dabcan wuxuu tilaab uu leeyahay sharciga u waafaji doonaa insha allah tacaala